wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha biniaadanimada somalilan ayaa deeq biyaha geersiisay barakacyaasha deegaanka qalax halkaasi oo ay ku sugan yihiin barakacyaal aad u badan deeqdan biyaha ah oo gaaraysa laba booyadood oo biyo ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan konton qoys agaasimaha waaxda barakacyaasha wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha biniaadanimada somalilan maxamuud yuusuf cali ayaa ka barbixiyey deeqdan biyaha ah ee la gaarsiiyey barakacyaashan maantoo ay taariikhdu tahay kowdii bishii toddobaad labada kun iyo shan iyo labaatan wasaaradda dibudejinta iyo arrimaha bini'aadanimadu waxay halkan ku soo xidhaysaa wejigii labaad ee biyoqaybinta kaamka barakacyaasha magaalada hargeysa maanta waxaynu joognaa kaamka qalax kaamka qalax waxaynu ugu talagallay inuu maanta noqdo wejiga labaad kaamka lagu soo xidhayo biyoqaybinta wasaaraddu waxay soo waday muddo badan inay miisaaniyadda qaranka dadka barakacyaasha biyo uga dhaamiso kaamkana waa wejigan labaad kaamkii sideead ee barakacyaasha aynu biyo u qaybino kaamka biyaha loo soo qaybiyo waxaa ka mid ah maxamed mooge e iyo maxamed mooge b digaale meesha la yidhahdo malowle naasa hablood e iyo naasa hablood b iyo naasa hablood c maantana qalax baynu joognaa insha alla wejiyada dambana waa la bilaabi doonaa qalax waa xaafadaha barakacyaasha ee kaamkii ugu dambeeyey waxaa hadda loo qaybinaya kaamka barakacyaasha kaamkan ayaa loo qaybinayaa waxaana loogu shubayaa meelaha danta guud ee bulshadu wada leedahay si ay dadka u gaadhaan biyuhu oo qoys weliba uga dhaasado intii suurtagala aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka ka faa'iidaystayaasha iyo mas-uuliyiintii wasaaradda hawsha soo waday muddada badan